بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام النووي رحمه الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حضرت احد دعاني ابي من الليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi lamaa xadarat uxudun ghaswatu uxud markay soo xaadirtay dacaanii abii aabbahay ayaa ii yeehay buu yidhi min alleyli habeenkii faqaala wuxuu yidhi maa uraanii ilaa maqtuulan iskuma malaynaya buu yidhi ilaa maqtuulan ilaa inaan ahay mid la dilayo fii awali man yuqtalu dadka ugu horreeya la dilaayo min asxaabi nebiyi sala allahu caley wasalam oo ka mid a asxaabtii nebiga calayhi salatu wasalaam inaan ku jira mooyaane wax kale u malayn maayo buuyi wa innii laa atruku aniguna ka tegi maayo bacdii gadaashayda acaza calaya qof aniga iiga adag ama iiga maaragta culus minka adiga hayri nafsii hayri nafsi rasuulillaah sala allahu caleyh wasalam oo aan ahayn naftii nebiga caleyhi salaatu wasalaam qof iiga sharaf badan oo iiga karaamo badan adiga ma jirta buu leeyahay markii laga reeba nebiga naftiisa calayhi salaatu wasalaam wa inna calaya daynan anigana dayn baa laygu leeyahay faqdi deentaas gud waa dardaaranka koowaad wa wastawsi biakhawaatika khayran gabdhaha kula dhashay oo walaalahaana khayr iyo wanaag kula dhaqan oo waxaad noqotaa mid mucaamalo wanaagsan iyo khayr iyo wanaag gabdhaha kula yacnii kula dhasha kula dhaqmaya fa asbaxna waa waan bariisanna buu yidhi fa kaana wuxuu ahaa aabbahay awala qatiilin qofkii ugu horreeyey la dila ayuu ahaa wa dafantu macahu asiga maciisana waxaan la aasay aakhara mid kale fii qabrihi qabrigiisa dhexdii uma lam tatib nafsii kadibna naftayda kuma degin buu yidhi oo kuma wanaagsanaanin an atrukahu inaan aabbahay uga tago maca aakhara qof kale maciisa faistakhrajtuhu waan soo saaray bacda sittati ashhurin lix bilood kadib fa idaa huwa ka yowmi wadactu waaba asigoo la mida buu yidhi maalinkii qabriga aan dhigay hayra udunihi markii laga reeba dhegtiisa dhegta unbaa xoogaa yar wax ka gaareen ama isbaddeshay amaa jidhkiisa waxuu la mid ahaa buu yidhi maalinkii la dhigay maalinkii la aasay cabdullaahi bni camr bni xaraam radia allaahu canh siduu ahaa ayuu ahaa bacda sittati ashhur lix bilood kadib fajacaltuhu waxaan yeelay buu yidhi fii qabrin qabri ayaan yeelay calaa xiddatin si gaara yacni qabri gooniya ayaan ku aasay buui ashaahid min alxadiid waxaa waaye cabdullaahi bni camr bni xaraam radia allaahu canh lix bilood kadib inuu ahaa sidii markii la aasay oo kale wax isbeddela haba yaraatee jidhkiisa kuma dhicin markii laga reebo dhegtoo wax yar isbeddel galay taasina waa min baabi karaamaati alwliyaa رواه البخاري وعن انس رضي الله عنه ان رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام اكتيس اي كبحن في ليله مظلمه هبين مجديه ومعهما وحا معوذاها مثل المصباحين لما فينوس وكله bayna aydihimaa hortooda waa habeen mugdi ah way dheelmanayeen hortoodana waxaa u socda iftiin waxaad mooddaa dad tooshash wata ama faynuusyo wata falamma iftaraqaa markay labadoodii kala tageen saara maca kulli waaxidin minhumaa mid walboo labadooda ka mid ah maciisa waxaa ahaada waaxidun labadii faynuus mid ka mida labadii iftiin mid ka mida mid walba iftiinaa raacay xataa ataa ahlahu ilaa reerkiisa uu tegey رواه البخاري من طرق وفي بعضها أن الرجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما لبدا نن waxa way iftiinku uu hor socday ilaa ay guryahooda tagaan mid waa usayd ibnu xudayr ninka labaadna waa cabaad ibnu bishr shaahidka xadiidku waa cadya oo waa iftiinka ayagoo mugdi ku jira iftiinka la socda oo ilaa guryahooda ay ku tageen waa min baabi karaamaati alwliyaa wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi bacda rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam casharata rahtin nebiga calayhi salaatu wasalaam koox tobana ayuu diray caynan oo sirdoon ah caynan waa alcayn jawaasiista loo isticmaala alcayn waa aljaasuus sariyatan yacni sariya ayagoo ah ayuu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam wa amara calayhim wuxuuna amiir uga dhigay caasim ibnu haabit alansaari radia allahu canh fainطalaquu way baxeen xataa idaa kaanuu bilhad'a ilaa ay ahaadeen meesha la yidhaahdo alhad'a bayna cusfaana wa maka oo cusfaan iyo maka u dhexaysa dukiruu waxaa loo sheegay lixayin min hudaylin qabiil ka mid ah qabiil weynaha hudayl qabiil ka mid ah ayaa waxaa loo sheegay oo yuqaalu lahum la yidhahdo banu lixyaan banu lixyaana loo yaqaa ayaa la yidhaahdaa ayaa loo sheegay macnaha waxaa loo sheegay saxaabadaas kooxda ah ee tirada yar ee meeshaa maraya fa nafaruu lahum way u soo baxeen biqariibin min mi'ati rajulin waxay ku soo baxeen boqol in ku dhow boqol nin oo raamin mid walboo ka mid ah uu yahay shiishiiqaan oo shiishka ku fiican boqol nin ayaa waxay soo aadeen tobankii saxaabada ahaa fakhtasuu waxay raaceen ay daba galeen aahaarahum raadkooda falammaa axassa bihim caasimun wa asxaabuh caasim iyo saaxiibbadii markay dareemeen qoladii soo haleesha markay dareemeen laja-uu waxay u leexdeen yacni ay aadeen ilaa mowdicin meel meelay yacni galeen fa axaata bihim alqowmu qowmkii ayaa hareereeyey boqolkii gaalada ahaa ayaa hareereeyeen fa qaaluu waxay yidhahdeen inziluu soo dega macnaha meeshaad gasheen iyo dhufaysadaa gasheen ka soo baxa fa acطuu biaydiikum fa acطuu yacnii bixiya biaydiikum gacmihiinna waa kinaayatun can itaaca macnaha na ateecaw isa soo dhiiba oo gacmihiinna na siiya keena gacmihiinna macnaha isa soo dhiiba way walakum alcahdu adinkuna waxaad leedihiin ballan walmiihaaq cahdi iyo miihaaq iyo heshiisaan idinla gelaynaa bay yidhaha oo waxaan idinkula ballamaynaa anlaa naqtula minkum axadan qofna inaanan idinka dilin faqaala caasim bnu haabit ayuha alqowm amaa ana falaa anzilu calaa dimmati kaafir caasim wuxuu yidhi radi allahu canh wuxuu la hadlayaa saaxiibadiisa wuxuu yidhi ayuha alqowmu qoomkaanu amaa ana anugu falaa anzilu calaa dimmati kaafir cahdi iyo ballan gaal anigu ku degi maayo buy cahdi iyo ballan gaal anugu ma ku degayo allaahuma akhbir cannaa nabiyaka sala allahu calayhi wasalam ilaahu khabarkeenna waxaad gaarsiisaa ood u sheegtaa nebigaaga sidaasay yidhaahdeen faramowhum waxay ku tuureen qoladii binabli fallaaro faqataluu caasiman caasim ayay dileen wanasala ilayhim waxaana u soo degay oo isku soo dhiibay alaaatu nafarin saddex qof cala alcahdi waalmiihaaq ballantii ay galeen iyo cahdiga ay la galeen bay iskugu soo dhiibeen cahdiga ahaa inaysan dilayn minhum waxaa ka mid a saddexdaa isa soo dhiibtay khubaybun wa zayd ibnu dathina wa rajulun aakhar saddexdaasaa isa soo dhiibay falama stamkanuu minhum markay makansadeen oy gacanta ku dhigeen saddexdii aطlaquu awtaara qisiyihim waxay fureen xarkihii gamuunadooda ay wateen xarkuhii yani xarkahoodii ayay fureen farabatuuhum biha markaasay ku xidheen qaala arajulu ahaalid ninkii saddexaad baa wuxuu yidhi haadaa awalu lqadri khiyaano bilaawgeed waaye buu yidhi tan inaadna xirxirtaan khiyaano bilaawgeed waaye buu yidhi ballantii inaad ka baxdeenaa muuqata wallaahi allaan ku dhaartay ilaa asxabukum idinla saaxiibi maayo ma idin raacayo inna lii bi haaulaa'i aniga waxaa iigu sugnaada buu yidhi kuwaasi uswatan dayasho waxaan ku dayanayaa buu yidhi kubii hore yuriiddu wuxuu ula jeedaa alqatla kubii la dilay caasim iyo raggiisa wuxuu yidhi dayasha aniga iigu sugnaatay macnaha idila waay ma idin raacayo fa jaruuhu waad jiideen wa caalajuuhu waxayna isku dayeen yacni inay mucaalajeeyaan oy hagaajiyaan ama ay yacni qanciyaan si uu raaco inay qasab ku kaxeeyaanay damceen fa abaa wuu diiday an yasxabahum inuu la saaxiibo u raaco waa diiday faqataluuhu waa dileen xaggii xagga u dhaqaaqi maayo buy ee idila khiyaanadiinna waa muuqataa way dileen asna wainطalaquu waxay la tageen marka bikhubaybin wa zayd ibni dathina labadaa nin bay la tageen xataa baacuuhumaa bimakkata ilaa maka ay ku iibiyeen bacda waqcati badrin dagaalkii bader kadib maysan dilin laakiin waa suuq geeyeenoo waa addoonsadeen magaaladii markay geeyeen markaasay yidhahdeen hana laga iibsado فابتاع بنو الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف الحارث ابن عامر ويلشيسي أي وحي إبسدين خبيبا خبيبا قتين وكان خبيب خبيب نوحوها هو قتل الحارث أسقى حارث دي يوم بدر دقالكي بدر بنو الحارث وعرورتي حارث xaarisna waxaa dilay khubayb maalinkii bader markii la yidhi marka ninkii aabbihiin dilay ayaa la hayaa oo beeca waxay yidhaha annagaa iibsanayna ujeeddaday ka leeyihin waa maxay inay dilaanay rabaan falabisa khubaybun khubayb wuxuu ku nagaaday cindahum agtooda asiiran asigoo asiiroo qafaalan xataa ajmacuu calaa qatlih ilaa ay isku waafaqeen dilkiisa fastacaara min bacdi banaati alxaaris gabdhaha xaaris ilaalay mid ka yacni mid ka mid ah ayuu wuxuu ka caariyeystay khubayb muusaa sakiinow ka caariyeystay oo yastaxiddu bihaa timaha hoose uu iskaga xiiro fa acaaratu way caariyeysay fa daraja bunayun lahaa waxaa u soo gudbay oo u soo gurguurtay wiilay dhashay ayadu gabadhii xaaris dhalay ee sakiinta uu ka qaatay khubayb wiilay dhashay ayaa wuxuu usoo gurguurto u yimid khubayb wa hiya khaafilatun ayadoo hooyadiisna ay khaafilo tahay moogeyn yani ay moog tahay xataa ataahu ilaa uu u yimid wiilkii khubayba u yimid waa cunug yar fawajadad fawajadathu hooyadii waxay heshay majlisahu calaa fakhidih meeshii uga fadhiyey cajarkii khubayb waxay heshay wiilkeedii oo dhabtii khubayb saara khubaybna gacanta muxuu ku haystaa sakiinow ku haystaa walmuusaa sakiintuna biyadihi khubayb gacantiisay ku jirtaa fa fasicad hooyadii way argagaxday fascatan argagax carafahaa khubaybun khubayb uu ka gartay markay aragtay wiilkeedii oo khubayb dhabta u saaran tahay sakiintina haysta khubaybna uu yahay ninay doonaayaan inay dilaan waxay istiri wiilkaaguu gowracayaa maanta way naxday marka khubaybna naxdintaasi hooyadii waa ka gartay fa qaala wuxuu yidhi khubayb atakhshayna an aqtula ma waxaad ka baqaysaa buu yidhi inaan dilo maa kuntu liafcala daalik anigu sidaa samay maayo buu yidhi ha ka cabsanin inaan dilo qaalad waxay tidhi wallaahi allaan ku dhaartay maa ra'aytu asiiran ma arag bay tidhi mid lasoo qafaalay oo khayran ka khayr badan min khubaybin khubayb fa wallaahi allaan ku dhaartay laqad wajadtuhu yowman waxaan helay bay tidhi maalin ya'kulu asigoo cunaya qidfan min cinabin yacni laan cinab ka mid ah fii yadihi gacantiisa ku jirta inuu asagoo wax ka cunaaya oo cinabkii ka cunaya ayaan arkay wa innahu lamuuhaqun walxaal innahu asigu lamuuhaqun uu yahay mid lagu xihay oo ku silsiladaysan bilxadiidi bir wamaa bimakata magaalada makana kuma sugnayn bay tihi min amaratin wax cinaba ma lahayn macnaha waxay leedahay ninkan waa xirhnaa oo nin hadda meel inta aaday cinab soo qaatay maaha magaalada makana markaas cinab maba ka jirinba oo waqtigii cinabka lama joogin gacantuuna wuxuu ku haystay bay tihi laan cinabah markaasuu cunaayay wa kaanat taquulu waxay dhihi jirtay gabadhaasi innahu la risqun rasaqahu allaahu khubayban waa risqi ilaahay ku irsaaqi khubayb bay dhihi jirtay meel kale ilankama keenina waxay tidhahda wax ilaahay siiyey ilaaha khubayb ku irsaaqi falammaa kharajuu bihi min alxarami markay xaramkii kala baxeen markay ka bixiyeen mushrikiintu way ixtiraami jireen xaramka inay wax ku dhex dilaanna way iska ilaalin jireen markay ay damceen marka inay dilaan khubayb xaramkii ayay kala baxeen falamaa kharajuu bihi markay kala baxeen min alxarami xaramka liyaqtuluuhu si ay ugu dilaan fi lxilli xilligiisa dhexdiisa si ay ugu dilaan oo xaramkii ay kala dhex baxaan qaala lahum khubaybun khubayb wuxuu ku yidhi markay la baxeen oo arkay inay dilayaan dacuunii iga leexda usallii ragcatayni laba ragca aan tukaday hallay daayo wey fursad ii siiya inaan laba ragca tukado fatarakuuhu waa ka tageen fa rakaca ragcatayni laba ragca ayuu tukaday fa qaala wuxuu yidhi wallaahi allaan ku dhaartay lowlaa an taxsibuu haddii aadan u malay lahaynina annamaa bii jazacun inay aniga argagax igu sugan yahay haddaadan u malay lahaynina la zidtu waa ka ziyaadi lahaa laba ragco salaad kalaan sii tuka lahaa laakiin waxaa laga yaabaa buu leey inaad istidhaahdaan geeriduu ka baqayaahoo argagaxa ku sugan allaahuma axsihim cadadan waqtulhum badadan walaa tubqi minhum axadan wuu habaaray allaahuma axsihim ilaahow koob buu yidhi cadadan tiro ahaan waqtulhum allow dil badadan ay mutafariqiin ayagoo kala tagsan mid walba goonidiisa ciqaabta iyo halaagga ilaahu u dhadhansii walaa tubqi minhum allow ha ka reebin axadan qofna ilaahu dhammaantood halaag buuyi wa qaala wuxuu yidhi khubayb falastu ubaalii xiina uqtalu musliman calaa ayi janbin kaana lilaahi masracii wadalika fii daati اlilaahi wain yasha yubaarik calaa awsaali shilwin mumazaci falastu ubaalii anigu u aabba yeeli maaye buuyi ma kala jecli xiina goortii uqtalu lay dilaya musliman anigoo muslima mar haddii islaamnimo laygu dilaayo kalama jecli buuyi calaa ayi janbin ma kala jecli buu yidhi calaa ayi janbin dhinacayga yacnii kaana lilaahi allo u sugnaanaya masracii dhinacayga yacni dhinacayga meeshuu dhacaayo aniga ma kala jecli buu yidhi marba haddaa anoo muslima dhimanayo wadaalika arrinkaasina fii daati ilaahi waa ilaahay dartii buy waxaan u dhimanaya waa alla dartii wain yashaa hadduu alla doono yubaarik wuxuu barakaynayaa calaa awsaali shilwin jir xibnihiisa mumazacin ay muqaacin la googooyey yacnii jir xibnihiisa la googooyo hadduu ilaahay doono barakaynayaa buy ilaahay subxaana wa tacaala shayguu barako la doono waa barakeeyaa walow jir la jarjarayo la googooynayaba ha noqdo marka wuxuu leey mar haddaan muslim ahay islaamnimana aan ku dhimanaayo ma kala jecli buu leey in lay dilo iyo inaan lay daayo intaba yacni wax danoon ka leeyaha malaha adduunyo wa kaana khubaybun khubayb wuxuu ahaa huwa sanna likulli muslimin asigaas sunneeye buu yidhi qof walboo muslima oo qutila la dilay sabran ay xabsan asagoo maxbuusa muslim walba oo asagoo maxbuusa la dilo wuxuu u sunneeyey asalaata salaad ayuu u sunneeyey salaaddu u sunneeyey waa maxay waa markuu yidhi iga leexda laba ragca aan tukadeen marka wuxuu ahaa khubayb qofkii ugu horreeye jideeya qof kastoo muslima oo asoo maxbuusa la damco in la dilo inuu laba ragca tukado waa waa dariiquu maro weeyo khubayb wa akhbara yacni nabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay arrinkii asxaabahu saaxiibadii ayuu u sheegay yowma usiibuu maalinkii la asiibay wuxuu u sheegay khabarahum khabarkooda ayuu u sheegay ilan waxay yidhahdeen ilaahayow rasuulkeenna khabarkii gaarsii allah subxaana wa tacaala nebigu u waxyooday waxaana loo sheegay khabarkii raggaas iyo meeshay ku dembeeyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam arrinkii saxaabada ayuu gaarsiiyuu u sheegay wa bacata naasun min qurayshin qolo quraysh ka mid ah ayaa waxay direen ilaa caasim ibni haabit caasim ibni haabit ayay dad u direen xiina xudiduu markii loo sheegay annahu qutila in caasim la dilay waxay direen marka ay qoladaasi la direen an yu'tow an yu'tow inay la yimaadaan bishayin minhu shay ka mida asiga oo yucrafu lagu garanaayo wa kaana wuxuu ahaa caasim qatala rajulan min cudamaa'ihim ay min cudamaa'i quraysh odayaashii waaweynaa ee quraysh nin ka mid ah ayuu hore u dilay caasim quraysh markii lagu yidhi marka caasim waa la dilay waxay yidhahdeen arrinkaa rumaysan mayna ilaa xibnihiisa iyo jidhkiisa wax ka mida noola keeno oo aan ku garanno in ninkii la dilay ninkii odageenni dilay maba sabri karnay yidhahdeen ilaa xibnihiisa wax ka mida nala tus ciilkay u qabaan awgii fa bacaa allaahu licaasimin ilaahay subxaana wa tacaala caasim wuxuu u diray midla dulla har oo kale ama daruur oo kale oo min addabri shinni ah shinni ayaa waxay ku noqotay qabrigiisa har oo kale falam yaqdiruu faxamatu waxay ka ilaalisay min rusulihim dadkii ay u direen quraysh shinnidiyaa ka difaacday caasim jirhkiisa falam yaqdiruu maysan awoodin an yaqtacuu minhu shay-an wax jirhkiisa ka mida inay jaraan awood waa u waayeen yaa ka difaacaya markaasuu ilaahay usoo diray shinniyaa ilaahay ku ilaaliyay marka uma dhowaa karaan way awoodi waayeen marka inay caasim jirhkiisa wax ka mida ay jaraan rawaahu lbukhaariyu xadiidkan wejiyo badanaa waxaa uga jira min baabi karaamaati alawliyaa uga tirsan karaamaat ulawliyaaga xadiidkan ku jira dhowr weji way arrintan caasim waa min baabi karaamaati alawliyaa shinnidan ilaahay u soo diray subxaana wa tacaala ee difaacaysa jusadii iyo meydkii caasim radia allaahu canh waxaa kaloo ka mid ah karaama yacni min karaamaati alawliyaa qisadii khubayb radia allaahu canh inuu maaragtay cinab cunaayay asigoo maxbuusa magaalada makana wax cinaba aan laga helin xaguu cinabkaasi uga yimid sida gabadha sheegto waayo waa risqun rasaqahu allah waa risqi ilaahay subxaana wa tacaala uu ku irsaaqay khubayb radia allaahu canhu waa min baabi karaamaati alawliyaa qowluhu alhad'atu mowdicun waaldullatu alsaxaab waaddabru annaxlu annaxlu waa shinnida wa qowluhu uqtulhum bidada bikasri اlbaa'i wa fatxihaa labada waa la akhriyey bidadan iyo badadan labadaba faman kasara qofkii kasriya qaala wuxuu leeyahay huwa jamcu biddah bikasri اlbaa waxay jamac u tahay biddah oo ba'du hoos dhiganta wa huwa nasiib waana nasiibka iyo qaybta wa macnaahu macnaheeduna waxa waaye uqtulhum allow dil xisasan munqasimatan qaybo kala yacni qaybsan u dil likulli waaxidin minhum mid walbo ayaga ka midana markaa waxaa u sugnaanaya nasiibun qayb ayuu ciqaabka iyo cadaabka ku yeelanaya waman fataxa qofkii kordhiga qaala wuxuu leeyahay macnaahu macnihiisu waxa waaye mutafariqiina ayagoo kala tagsan fi lqatli dilka ku kala tagsan ilaahu dil waaxidan bacda waaxidin mid allow dil bacda waaxidin midka kale kadib yacnii mid mid ilaahu u baabi'i wey oo ayagoo kala tagsan midba meel ku halaag labada macno waa isku dhow yihiin haddii mid walbo ayaga ka mida meel lagu halaago mid walbahay maxaa soo gaaraya nasiib cadaabka ka mid ahaa soo gaaraya labada macno waa mutaqaaribaan qaala wa fi lbaabi axaadiidu kahiiratun saxiixatun sabaqat fii mawaadiciha min hada alkitaab baabka waxaa ku sugan buu yidhi axaadiid fara badan oo saxiixo ah sabaqad way soo hormartay fii mawaadicihaa meelaheedii iyo boosaskeedii bay ku soo hormartay min hada alkitaabi kitaabkan ka mid a minhaa waxaa ka mid axaadiistaas xadiidu lghulaam alladii kaana ya'ti araahiba wasaaxir hulaamkii u tegay alraahib wasaaxir waa xadiid dheer waay wa minhaa waxaa ka mida xadiidu jurayj allaahuma umii wa salaatii yacni waa tii lagu sallida markaa kadib naagtii u tiirisay waladka kadibna uu ku yidhaahdo waladkii man abuuk markaasuu yidhi arraaci cunugii yaraayo la nuujinayo markaa dhasha waa hadlay waa min baabi karaamaati alawliyaa wa xadiidu asxaabi algaar aladiina aطbaqat calayhim asakhra xadiidkii asxaabu algaar qoladii godka gashay markuu roobka ku yimid kadibna dhagixi weyn uu godku ku xihay waatay ducaysteen oo mid walbaahi camalku ugu rajada badnaa allah agtii subxaana wa tacaala uu ilaahay ku baryay allana ugu dhowaaday markii dambena laga saaray xadiid cabdillaahi ibni cumar radi allahu canhu wa xadiidu rajul aladii samica sawtan fi saxaabi yaquul isqi xadiiqata fulaan a ninkii cod ka maqlay xaggii daruurta ayadoo la leeyahay beerta hebel waraabi beerta hebel waraabi saxaabada ka mida beertiisa waay markaasaa le beerta hebel hala waraabi wagayru dalika iyo intaa waxaan ahayn waddalaa'ilu fi lbaabi kaiiratun mashhuura adilada baabka ku soo aroortana waa adilo kaiira fara badan mashhuuratun la yaqaan oo caana wabillaahi towfiiq wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi maa samictu cumara cumar ma maqal oo yaquulu lishayin shay dhahaya qatu weligay innii la adunnuhu kada sidaasaan u malaynayaa ilaa kaana kamaa yadunnu ilaa shaygaasi wuxuu noqon jiray sida cumar uu maleeyo radia allahu canhu waxaana soo marnay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ummad walba waxay leedahay muxadauun fain yakun fii ummatii fa cumar haddii ummaddayda muxadakaasi uu ku jiro waa cumar muxadakana maxaa lagu macneeyey almulham qisada cabdullaahi bni camr bni xaraam ee xadiidka ugu horreeyeen darsigeenna ka bilownay waxaa xadiidka ku jirtay in lix bilood kadib jirkiisoo sidiisaa loo tegay saasaa xadiid ku jirta soo maa waxaa dhacday oo culummadu sheegeen wakhti aan dheerayn kun afar boqol ama kun kun saddex boqol iyo xoogaa bay ahayd yacni kun iyo afar boqol lama soo gaarin calaa kulli xaal waa intuu noolaa uu joogay asheekh maxamed ibraahim aala sheikh muftigii ka horreeyey asheekh ibnu baaz caleyhi raxmat ullah maqbaro ay ku aasnaayeen saxaabadii ka qayb gashay waqcat lyamaama waqcadii alyamaama ee lagula dagaalamayay musaylimat lkadaab saxaabadii dagaalka lagu dilay radia allahu canhum maqbaradoodii ayaa waxaa ku yimid daadad fara badan mar roob xoog badan uu da-ay markaasaa qubuurtii qabri ka mid ah waxaa duleeliyey roobkii faraha badnaayee da-ay waa la isku sheegay oo dadkii maaragtay arrinkii ay sheegeen nin caalim ah oo meeshaas joogay ama ka ag dhowaa ayaa arrinkii dadkii ku baxay ku jiray meeshii buu tegey wuxuu yidhaahda waxaan fiiriyey qabrigii meydkii qabrigaas ku aasnaa wuxuu yidhahda asagoo sidiisa ah ayuu qabrigii ku jiraa waa kun iyo saddex boqol iyo jajabaa laga joogaa waa soo saarnay buu yidhi wejigiisuna waa bannaanaa wuxuu ahaa buu yidhi nin cad laakiin caddaankiisu uu yahay mid xoogaa midab gaduuda uu ku jiro garkiisa iyo wejigiisa iyo indhihiisa wuxuu yidhi haba yaraatee wax isbeddela ma laha dhamankan gacanta ka saara buu yidhi waxaad mooddaa buu yidhi qof hadda naftu ka baxday yacni jismi hore waaye maba isdhehaysid buu yidhi qofkan arrintia marka waxaa loo sheegay buu yidhi oo la gaarsiiyey asheekh asheekh maxamed ibraahim al sheekh wuxuu yidhi ninkaasi dabcan inuu min asaxaaba ka mid yahaa loo maleeyey maadaama ayaga ay meesha ku aasnaayeen radia allaahu canhum ayagay u badnaayeen wax meesha ku aasnaa fi gaswati alyamaama shiikhu wuxuu amray buu yidhi in la aaso wakhti dadka aysan socon la aaso meelaan la garanayna lagu aaso sababtu waa maxay saan loogu fidnoobin ilaan caamadu waxaasoo kale hadday arkaan waa caabudayaan berri qabrigaas oo waxay leeyihiin waxa waaye ninkan waaba ha lagu tawasulo oo shafaaca ha la weydiisto ninkaas maaragtay kun iyo afar boqol ama kun iyo saddex boqol iyo jajab weli sidiisi ah xataa wuxuu yidhi waxyaabaha cajaa'ibka leh waxaa ka mid a wuxuu yidhi kafantiisa xarigii ku xirnaa ma go-in buu yidhi siduu xarigii uu xihan yahay isbeddel xataa ma geli kafantii laftirkeeda isbeddel ma geli calaa kulli meydkaasi waxaad mooddaa buu yidhi meyd hadda la aasay oo markaa cusub ninka saa dhaayana waa nin caalimah asaana arkay oo dul tegay oo meydkii wax ka qaaday ma aha waxyaabuu leeya waa la ii sheegay ama waa la soo naqliyey asheekh maxamed ibraahimna markii qisada loo sheegay wuxuu amray in la aaso goor ummaddu aysan ogayn meel aan la ogaynna lagu aaso dadkana laga qariyo si dadka aysan ugu fidnoobin ximaayatan litawxiid si tawxiidka loo ilaaliyo shirkiyaad iyo khuraafaadna aysan ugu dhicin dadka marka waa min baabi karaamaati alawliyaa karaamaat alawliyaa wax ahlu sunnaha ay inkirayaan ma aha markaan baabkan bilaabaynana waa ka soo hadalnay laakiin waa shuruuday leedahay qawaaciday leedahay usuulay leedahay ma ahan qof walbuu yidhaha aniga karaamaan la imid in la leeyahay hebel karaamuu la yimid waa in la kala saaro bayna karaamaati alawliyaa wa afcaali almushaxwidiina waasaxara waa in la kala saaro waay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin